bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa cashirkeennii boqol iyo saddexaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka araxiiqkitaabka suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kale waa dersigii labaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga abulcabaas ibn rabiic oo ahaa gabadhii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inantii rasuulka curadiisa ahayd ee hablihiisa ugu weyneyd ee zaynab ahaa zaynab ahayd binti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama ninkii qabay marka walamaa markii haajara uu hijrooday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilalmadiinati magaalada madiine markii uu u hijrooday oo washtadda uu adkaaday amruhu rasuulka amarkiisii iyo shanigiisu iyo xaaladiisu fiiha magaalada madiina oo uu helay ansaar iyo muhaajiriin soo hijrootay oo muslimiintii ay xoogeysteen saasaa lagahada washtadda uu xoogeystay amruhu rasuulka shanigiisii iyo arrimihiisii ay xoogeysteen fiiha magaalada madiina oo wa kharajat ay soo baxday qurayshun quraysh liqitaalihi rasuulka inay la dagaalantahay u soo baxday fii badrin dagaalka beder idura abulcaas abulcaas waxaa lagu sanduleeyey oo qasab ku noqotay lil khuruuji inuu soo baxo uu maka ka soo baxo uu dagaalkii rasuulka aado macahum quraysh idiraaran sanduleyn iyo qasab oo duruuftu una ay ku qasabtay maxaa jira nin maqnaan kara amay qurayshi ogoshahay inuu maqnaado ma ahayn laakiin ma uusan rabin inuu rasuulka la dagaalamo ma uusan rabin id sababtu maxay ahayd keentay in uun qasab uu ku soo baxo lam takun ma aysan ahayn oo kuma sugnayn lam takun kuma sugnayn bihi isaga raqbatun wax rabitaan ah wax rabitaani isaga kuma sugnayn oo ma rabin fii qitaali lmuslimiina muslimiinta inuu la dagaalamo ama uu la diriro waxaba yaraatee rabitaanhu u qabay ma jirin walaa arabun wax dan ana kama lahayn fi nayli inuu waxyeeleeyo minhu muslimiinta wax dhiba inuu geysto nayl naala waxa weyaan dhib qofkii aada u geysato walaa arabun wax muraad iyo dan ana kama lahayn fi nayli inuu dhibaateeyo oo dhibaato u geysto minhu muslimiinta walaakin hase ahatee mansilatahu darajada iyo booska uu ka joogo fii qowmihi qoladiisa ama tolki yaa xamalathu waxay ku xambaartay ay ku qasabtay calaa musaayaratihim inuu isdaad raaciyo inuu la socdo ousan ka hadhin uu israaciyo isdaad raaciyo xamlan isdaad raacin waqad injalad dagaalkii beder baana lagu sheegayaa waqad injalad way faydantay faydanka waxaa la yidhaha roob intuu da-ay oo cirku uu dadnaa oo daruur xoog le haysay kadib intuu qaaday daruurtiina ay kala tagto ay faydantay baa la yidhaha injilaalku waa taas wey waqad injalad way faydantay ilaan markaas dagaalka uu socayo waxaa jira buuq iyo bus iyo boodh iyo fidho iyo adduun baa kacaya laakiin hadduu dagaalkii joogsado wixii oo dhan way damayaan waqad injalad way faydantay badrun dagaalkii bader can hasiimatin jab munkaratin oo foolxun oo liqurayshin quraysha ay jabtay ayay ku dhammaatay ama ay ku faydantay jabkaasoo adallad dullaysay macaatisa shirki gaalnimada iyo shirkiga sankiisa sankiisii dullaysay sankiisii caana ka keentay wa qasamad jabisay duhuura dawaaqiyatihi shirkiga shirkiga kuwiisii seeflaboodka ahaa daaqiyaha waa seeflaboodka ee markaan taaqiya dad waxay iska dhahayaanuun mar waxaa la yidhaahdaa taaqiyaha ama ama ta- ama taaquut maa cubuda min hayr illaahi waxaan allahina la caabudo asalku sidaas wey laakiin markan oo kale waxaa loo jeedaa iyaga lama caabudaynine waa kuwa seeflaboodka ee xag jira nimanka xag jira xag jirka ah wa qasamad waxay dhabarka ka jebisay duhuura dawaaqiyatihi shirkiga kuwiisii xag jirka ahaa ayay dhabarka ka jebisay fa fariiqun qolo qutila waa la dilay ilaa toddobaatan nin qartoodii ama haldoorkoodii ah wa us wa fariiqun koox kaloo iyana toddobaatan kale ana usira waa la qabqabtay maxaabiis wa fariiqun kuwo kalena najaahu waxaa badbaadiyey oo keliyata al firaaru carar cagahay wax ka dayeen waa la gaari waaye waa la soo qaban kari waaye wa kaana waxaa ahaa fii zumrati al asra maxaabiistii lasoo qabtay jamaacadooda waxaa ku jiray abulcaas zawji bi Zay- zaynab zaynab zawjkeeda ahaa binti muxamedin salawa- salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka dagaalkii buu soo galay isagoo aan rabin duruufta ijtimaaciga ah iyo mansilkiisa mansiladiisa ijtimaaciga ahayd baa ku qasabtay dadkii lasoo qabtay buu ku jiray dagaalkii muxuu ku dhammaaday marka wuxuu ku dhammaaday dadkii maxaabiista ahaa in madax furasho bixiya la yidhaah farada nabiyu nabigu wuxuu ku qoray calayhi salaatu wasalaam cala al asra maxaabiistii fidyatan madax furasho oo yaftaduuna ay isku furanayaan biha madax furashadii anfusahum naftooda min al asri maxbuusnimadan ay iskaga furanayaan wajcalaha wuxuu ka dhigay ama uu ka yeelay madax furashada la bixinayo ama fidyada tataraawaxu mid u dhaxaysa bayna alfi dirhamin kun dirham waa fido mar haddaad dirham maqasho iyo wa arbacati aalaafin dirhamin ama iyo afar boqol boqol ilaa afar boqol oo dir kun waxaan idhahay kun bayna alfi dirhamin kun dirham iyo wa arbacati aalaafi dirhamin iyo afar kun oo dirham inta u dhaxaysa xasba mansilati al asiiri iyadoo ay ku salaysan tahay maxbuuska lasoo qabtay booska uu ka jooga iyo mansilada iyo darajada uu ka jooga fii qowmihi tolkiisa iyo waqinaahu iyo hodantinimadiisa markii go-aanka la soo saaray watafiqat waxay bilowday alrusulu ergooyinkii taruuxu inay soo carowdo wa taqduu inay soo kallahdo bayna makkata waalmadiina maka iyo madiino dhexdooda xaamilatan iyadaoo sida min al amwaali xoolihii iyadoo sida maa taftadii bihi waxay ku furato asraaha maxaabiisteedii fa bacatat waxay soo dirtay zaynab zaynab binti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam waxay soo dirtay rasuulaha ergeygeedii ila lmadiinati magaalada madiine ayay u soo dirtay yaxmilu isaga oo sida fidyata zawjiha ninkeeda madax furashadiisii isagoo sida abilcaas ahaa wa jacalat waxay ku soo dartay fiihaa madax furashadii xoolihii ahaa waxay ku soo dartay qilaadatan kuul kuul waxaa qoorta haweenku ku xidhaan baa la yidhaha hadda dahab unbay ku xidhaan laakiin waagii hore wax la taxo oo saasoo kuul la dhihi jiray qilaadatan kuul kuushaasoo kaanad ahayd ahdatha mid ay u hadiyeysay laha iyada ummuhaa hooyadeed ay u hadiyeysay khadiijatu bintu khuwaylid ahaa yowma maalintii zafatha ay u gelbisay ilayhi abulcaas habeenkii loo gelbiyey ayay u hadiyeysay kuul ay hooyadeed u hadiyeysay bay ku soo dartay madax furashadii falamaa markii ra-a uu arkay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam alqilaadata kuushiiba markuu arkay rasuulku wax khadiija ay leedahay markuu arkaba maaragtay wuxuu xusuusan jiray khadiija iyo kalgacaldu u hayay iyo kaalinta islaamka kasoo qaadatay markaasaa qalbigiisa ayaa qalbigiisa ayaa jilcay falamaa markii ra-a uu arkay alrasuulu lkariimu rasuulka sharafta badan alqilaadata kuushii markuu arkay khashyat waxaa dabooshay wajahu lkariima wejigiisa sharafta badan waxaa dabooshay khilaalatun xuub shafaafatun oo la yska arko oo raqiiq oo aada u khafiif ah oo min alxusni alcamiiqi murugo qoto dheer ah waraqa wuu qalbi janacsanaaday libnatihi inantiisii ashadda araqa qalbi jilaaca ama qalbi jilicsanaan tii ugu darayd uma markaa kadib iltafata wuxuu dhugtay ama uu milicsaday ama uu eegay ama uu fiiriyey ilaa asxaabihi asxaabtiisii wa qaala wuxuu yidhi ina dhab ahaantii zaynab gabadha zaynab laydhaha bacat way soo dirtay bihada almaala xoolahan ayay soo dirtay bihada almaali xoolahan ayay soo dirtay liftidaa'i abilcaas abilcaas si ay madax furasho ugu furato yani liftidaa'i abilcaas abilcaas madax furashadiisa ayayna usoo dirtay marka kuushanaa qalbiga nabiga taabatay ee fa in ra-aytum haddaad u aragtaan an tutliquu inaad usii daysaan lahaa iyada asiirahaa maxbuuskeeda oo wa tarudduu calayha iyadii aad u celisaan maalaha xoolaheeda hadday saas idinla qumanaato fafcaluu yeela aniga yani saasaan jeclaan lahaa mana ku qasbaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa qaaluu asxaabtii waxay dhaheen nacam waan yeelay wa nicmata caynin yaa rasuul allah ishaaduna ha ku qabowsato sidaas hadday ishaadu ha ku qabowsato oo ku farax ilbaa qabowsatay innaga ma nidhaahno laakiin ishu markay qabowsato waxaa weeye qalbiga ayaa farxay waaya farax ayaa laga wadaa hayra hase ahaate eh ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama ishtarada wuxuu ku shardiyey calaa abilcaas abilcaas wuxuu ku shardiyey markii la sii daayey isaga oo xoolihiisiina loo celiyey wuxuu ku celiyey qabla itlaaqi saraaxihi intii aan la sii daynin oo xabsigii laga sii daynin wuxuu ku shardiyey an yusayira inuu u keeno ilayhi rasuulka ibnatahu inantiisa inuu u keeno zaynab ah min gayri ibtaa'in dib u dhigid la-aan dib u dhigid la-aan waa inuu inantayda iigu keen buhi shardigaas marka kuu rasuulku uu leeyahay uu ka ballanqaaday wuu iga rumeeyey waanu ii oofiyey kan waay famaa kaada ma sigin abulcaas abulcaas ninka la yidhaha yabluqu inuu gaadho makata magaalada maka xataa intii baadara uu ku dhaqsaday uu u degdegay ilal wafaa'i inuu oofiyo bicahdihi ballantiisa fa amara wuxuu amar ku siiyey sawjatahu xaaskiisa oo zaynab ah binti rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam bilisticdaadi inay isdiyaariso lilraxiili ambabax madiine loo ambabaxo wa akhbaraha wuxuu u sheegay bianna rusula abiha iyada aabbaheed oo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam niman uu soo diray yantadiruunaha inay ku sugayaan hayra baciidin meel aan ka fogeyn can makata maka meel aan ka fogeyn inay ku sugayaan saasuu u sheegay maxaa kaluu sameeyey marka intaa waa intuu u sheegaya waa acadda wuxuu u diyaariyey laha iyada zaadaha sahaydeedii wa raaxilataha iyo gaadiidkeedii ay ku dhoofi ay ku safri lahayd wa nadaba wuxuu u xulay uu u magacaabay akhaahu walaalkii oo la dhihi jiray camr ibnu rabiic ayaa wuxuu u xulay ama u doortay limusaaxabatiha inuu iyada raaco oo maka ilaa nimankii ergada ahuu rasuulku soo diray sala allahu caleyhi wasalam iyo wa tasliimihaa inuu farta ka saaro limuraafiqiiha kuwa iyada maaragtay raaci doona ee rafiiqa u noqon doona yaddan biyadin gacan gacanta inuu ka geliyo taas go-aankaasna wuu gaadhay marka walaalkii muxuu sameeyey tanakaba garabka ayuu gashaday wey tanakaba haddaad maqasho tanakaba garabka ayuu wuxuu gashtay camr bnu rabiic qawsahu qaansadiisii ayuu garabkiisa gashaday wa xamala wuxuu horu qaatay kinaanatahu gabooygiisii gaboygana waa weelka fallaadhaha iyo leebabkii iyo lagu qaatee wa jacala wuxuu geliyey zaynab zaynabna fii hawdajiha guradeedii ritiga guradiisa ayuu saaray gura naga nidhaahna hawdajka ritiga ayaa loo gureeyay meel haweenka loo sameeyo oo awrta lagu qaada hawdaj ay carabtu tidhaa inaguna guraan nidhaahno wa jacala wuxuu yeelay ama geliyey zaynab fii hawdajiha kuradeedii wa kharaja bihaa wuu la baxay min makata magaalada maka jihaaran iyadoo caddaan ahoon la isqarinaynin nahaaran maalinna ay tahay dharaar calaa mar-a min qurayshin iyadoo quraysh oo dhan ay u wada jeedo ay aragto fahaaja waxaa kacay alqowmu quraysh baa kacday kicidda waxaa la idhaha hadda siday hirka baddu u kacdo oo kale kor baa la aaday waa tashbiih waa la xanaaqay un waaye wax kale maaha fahaaja alqowmu qoladii quraysheed ayaa kacday sidii hir ayaa u kacday kow wamaajuu way isku wareega caddaystaan way maaragtay kanna waa marka saas laysugu wareego midna waa kicitaan midna waa markii saa laysugu wareego waxaa laga wadaa un labadoodaba xanaaqa unbaa laga wadaa ay xanaaqeen fahaaja alqowmu qoladii ayaa kacday oo xanaaqday wamaaju way isdhex mareen saasay isugu dhex wareegaysteen walaxiquu waxay ka daba tageen oy gaadheen bihimaa labadoodii zaynab radia allahu tacaala canha iyo ninkii ahaa camr ibnu rabiic ee iyada maaragtay dimaashigeeda ahaa xataa adrakuuhumaa ilaa ay ku gaadhaan hayra baciidin meel aan fogeyn wa rawacuu zaynab zaynab ayay cabsiiyeen wa afzacuuha way argagixiyeen weliba nin la dhihi jiray habaar ibn aswad nin la dhihi jiray habaar eregan aynu dhaaba somaan arkin soomaalida hadday tahay waxaas habaar buu qabaa kan habaar wuu habaaray i habaaray habaar waxaa laga yaabaa ay u badan tahay mid inkaar qabo oo gabadha didiyey maalintaas ritigay ka dhacday ritiga ayay ka dhacdayba marka ninka ritiga didiyey baa habaar ibnu aswad la dhihi jiray marka maadaama inagu aynu rasuulka sal allahu caleyhi wasalam iyo caruurtiisa aynu jecelnahay iyo aalubeytkiisa aan jecelnahay inagoon shiicana ahayn maxaa jira shiicadu ma aha inay naga jeceshahay beenbeen waaye waxooda inagama jecla muslimka oo dhanna waa jecel yahay rasuulka sala allahu aleyhi wasalam iyo aalubeytkiisaba markaasaa magacaasaan qaadanay habaar bayba nidhi kaas habaar buu qaba waa habaar waa ninkii maalintaa didiyey ritigii zaynab ay fuushanayd warawacu waxay didiyeen ama ay cabsiiyeen zaynab zaynab bay cabsiiyeen wa afzacuuha way argagixiyeen cinda daalika markaas watara wuu togay togidda waxaa la idhaha qaansada marka inta leebka la saara xadhigeeda la soo jiido yaa wuu togay baa la idhaha ama wuu soo jiiday intii la jiidi karay cinda daalika markaas oo gabadhii la didiyey watara wuu togay camrun qowsahu qaansadiisii wa nathara wuxuu la soo kala baxay uu dhulka dhigtay kinaanatahu gabowgiisii beyna yadayhi hortiisa wa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa yadnuu uma soo dhowaanayo rajulu nin minhaa iyadoo uma soo dhowaanayo ilaa hadduu u soo dhowaado wadactu waxaan dhigi sahman leeb unbaan fii naxrihi halkaa galowdiisa ah ama dhuuntiisa unbaan maaragtay hal leeb ku dhufanaya wa kaana wuxuu ahaa raamiyan mid shiish badan buu ahaa nin shiish badan waxaa hadda la yidhaahdo sniberka ama shaab shooter labadaasoo af ingiriisda af carabiga waxaa la yidhaha qannaas ee soomaaliga waa dadka shiishka badan wa kaana wuxuu ahaa raamiyan mid shiish badanoo laa yukhtiu uusan la gafayn lahu isaga sahmun leeb uu ganay uusan marna la waayayn ama la gafaynin meeshii uu tooganayay markay halkaa marayso oo qirqir ay marayso yaa waxaa soo baxay ninkii odaygaha abuu sufyaan ah fa aqbala calayhi waxaa soo aaday xaggiisa abuu sufyaan ibnu xarb wuxuuna ahaa odayga quraysh maalintaa wa kaana wuxuu qad laxiqa bilqowmi mid ka hor ka daba yimid dadkan ninka daba yimid bu ahaa maxaa jira dhallinyarada waxbay halleeyaan markii saas dhiiladu ay u jirto iyo colaadda iyo iyo xanaaqu u jiro marka odaygii baa ka daba yimid wa qaala wuxuu ku yidhi abuu sufyaan lahu cabdi ibnu rabiic wuxuu ku yidhi yaa akh ibna akhi adeer wey yabna akhi haddaad maqasho soomaaliga walaalkay wiilkiisiiow inagu ma nidhaan walaalkay wiilkiisiiow ma nidhaan adeer baan nidhaan yabna akhi adeer kufa canna bal naga celi naga celi naga leexi nablaka leebabkan aada nagu soo aaayso naga celi bal horta xataa nukallimaka ilaa aan ka- aan ka- aan- aan kaala hadallo aan wada hadallo dagaalka jooji fa kafa canhum markaasuu ka joojiyey leebkii iyo shiishkii fa qaala abu sufyaan wuxuu ku yidhi lahu camr bni rabiic wuxuu ku yidhi innaka adiga lam tusib wax saxa maadan samayn fii maa sanacta waxanaad samaysay ma aadan haleelin wadada toosan maadan haleelin lam tusib isaabada waxaa la yidhaha wadada saxda ah ama waxa saxda ah markii aad samaysaa la yidhaha lam tusib ma aadan helin ma aadan la helin wadadii saxda ahayd ma aadan la helin wax saxa maadan samayn fiimaa sanacta waxanaad samaysay yani waxaanaad samaysay sax maaha weeye maxaa jira oo maxay yihin waxaasi falaqad kharajta waxaad soo bixisay buu yihi bizaynab zaynab baas waxaad soo bixisay calaaniyatan iyada oo laysu wada jeedo oo lays wada arkaya ayaad soo bixisay calaa ru'uusi nnaasi dadka madaxyadooda ayaad soo wada marisay dadka madaxooda ma soo marinaya isagoo dadka wada arkayaanun baa laga wada wa cuyuununa isagoo indhahayaguna tara ay arkayso marka qaladkaad samaysataa weeye maxaa jira waqad carifta waqad caraf waqad carafat alcarabu dheh waqad carafat alcarabu caraboo dhanna waxay ogaatay jamiicuha dhammaanteed amra nakbatina mashaqadii iyo guuldarradii iyo jabkii nagu dhacay fii badrin dagaalkii bader mashaqadii nagu dhacday warkeedana caraboo dhani way ogaatay wamaa wixiina way ogaatay asaabanaa na gaadhay calaa yaday abiiha gabadhaan aabbaheed wixii gacantiisa naga soo gaadhay aabbaheedii maxamed nebi maxamed ah sala allahu caleyhi wasalam taana carab oo dhan baa og ee faidaa kharajat hadday baxdo ib- faidaa kharajta haddii aad la baxdo ood bixiso bibnatihi inantiisa calaaniyatan si caddaan ahoo aan qarsoodi ahayn kamaa facalta sidii aad yeeshay ramatna alqabaa'ilu qabiilooyinka oo dhani waxay ee, waxay nagu ganayaan biljubni fulaynimo dadka dhan waxayna dhahayaan waa kuwaas waa kuwa fulayaal ah ramatna alqabaa'ilu qabaa'ilta qab- qabiilooyinka carabta oo dhan ayaa waxay nagu sheegayaan oo nagu nagu ganayaan biljubni fulaynimo wa wasafatnaa qabaa'ilkaasi waxay nagu tilmaamaysaa bilhawaani gunnimo iyo wadulli iyo dulli hawaan iyo dullina waa isku mid ee farjic bihaa gabadha la soo laabo gabadha soo celi wastabqihaa ha ku baaqi noqoto waxaad ka dalbataa inay baaqi ku noqoto ay joogto wastabqiha baaqi ha ku noqoto oo ha joogto ha ku sugnaato fii beyti zawjiha ninkeeda ama saygeeda gurigiisa ama gurigeedii unbaa laga wadahay ayaaman bal maalmaha joogto xataa idaa markii taxadatat inna- taxadatha annaasu dadku ay ku sheekaystaan biannanaa in annagii radadnaaha aan soo celinay oo ceebtii nagu dhici lahayd ee halkaas aan iskaga maydhno markii dadku ayaan ku sheekaystaan oo carab oo dhan ay gaadho inaan soo celinay gabadhii oonaan arrintaa ogolaanin fa sullahaa siib uun waxoogaa sullahaa siib siib waxaa laga wadaa si yaraha tartiiba u bixi waaye si tartiiba u bixi sida seefta galka marka laga bixinaya tartiib baa mar looga siibaa moogta marna xoog marka waxa tartiib loo siibayo saasoo kale yaa laga wadaa marka tartiib u bixi waaye gabadha fa sullahaa siib oo min bayni adhurinaa dhexdayada ka siib siran si qarsoodi ah wa alxiqaha u gee biabiha aabbaheed u gee famaa lanaa annaga nooma sugnaanin bixabsihaa gabadhan inaan ka xabisno oon ka celinno canhu aabbaheed xaajatun wax baahi ah haba yaraatee gabadhaan inaan aabbaheed ka celino inay u tagto wax aanu u baa waxaan u baahannahay iyo wax muraadoon ka leenahay male bes waxa weeyaan waxaan diidaynaa un in maaragtay carabta ay nagu caydo oo la yidhaahdo xoog baa lagu saaray faradya uu ku raalli noqday camrun camarna bidaalika arrintaas raalli buu ku noqday waa caada wuu soo celiyey zaynab zaynab ilaa makata maka ayuu ku soo celiyey uma markaa kadib maa labitha ma sii negnagaanin oo ma sii joogjoogin an akhrajaha inuu soo bixiyey minhaa maka inuu kasoo bixiyey gabadhii an akhraja inuu kasoo bixiyey camr haa zaynab inuu kasoo bixiyey minhaa maka leylan habeen bacda ayaamin macduudaatin maalmo fara ku tiris ah kadib oo wa aslamaha uu farta ka saaray ilaa rusuli abiiha gabadha aabbaheed oo nabiga ah sala allahu caleyhi wasalam nimanka uu soo diray oo zayd ibnu xaarisi iyo ayay ahaayeene uu maaragtay uu farta ka saaray yaddan biyaddin gacan gacan uu uga dhiibay kamaa sidii awsaahu uu u dardaarmay awsaa uu u dardaarmay hu camr ibnu rabiic akhuuhu walaalkii oo abulcaas ibnu rabiic ahaa oo zaynab saygeeda ahaa darsigana intaasaan isagana ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu